Raaga Xuseen Liibaan oo ku nool kaamka Allabari ee magaalada Beledweyne isla markaana ka xanuunsan lug iyo il ayaa wajahaya xaalad caafimaad darro iyo mid nololeed. Xanuunka lugta ee aabbahan ayaa soo billowday isagoo dhalinyaro ah, iyadoo markii dambe uu gaaray inuu ku socon waayo xanuunka haya awgeed. Radio Beerla ayaa uga warramay xaaladdiisa caafimaad isagoo codsaday in la soo caawiyo.
Nin odaah nahay kaamka waxaan joogaa Allabari naafana waa ahay lugta midigtaa naafa ka ahay ishii midigteena waa lii fiiqay haddaa lii fiiqay markee waxaan u baahnahay dadka walaalaha aan u baahnahay haadiyaha inay waxna siiyaan saasaan codsana insha allah biidnilaa kariin lugtaanayto shan iyo toban sano anoo jiraa naafa ka noqtay dabeela iga martay alxamdulilah rabbalcaalamiin ilaahna ku mahadina lugta xaggeeda takhtar kama tegin dadkii horaan ahayn waxaa la yidhi waxaa waaye la yidhi geestaan iyo dabeel wixii liiga gugubi le geestaantaa liiga gugubi lugtii waaba sii qalashay waa kaa socodka waaba dhibba hadda nin siddeetan jir ahna waa ah aadoo weyn haddaa laga waxaa laga qaban kara waa ogolahay waa u baahnahay waxaan codsanaa inaan wax lii siiyo lii gargaaro muslimiinta iyo haadiyaha intaasaan ka codsanaa lugtana takhtar lii geeyo saasaan ka codsanaa haadiyaha assalaamu calaykum wa barakaatu waxba ma awooda takhtar waxba uma haayo saas aawadeed aan u tegi waay waa kaas aabbo bil ramadaanaa soo bilinaysaa waxnaan ma haysanno nin naafaa waa ahay nin oday waa ahay kaamka alabaraan joognaa waxba ma haysanno waxaan ku soonna ilaahaan ka baryaynaa haadiyahaan ka baryaynaa aan ka codsanaynaa codsigaana aan naloo taxgeliyo waxaa naloo siiyo insha allah aabaraaga ayaa hadda awoodin inuu shaqaysto si qoyskiisu u maareeyo taasi oo ay u dheer tahay caafimaad darro